iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddex iyo tobanaad ee cibraaniyada waano jacaylka walaalnimadu ha sii jiro ha iloobina inaad shisheeyaha marti qaaddaan waayo sidaas qaar baa malaa'igo u marti qaaday iyagoo aan ogayn u xusuusta kuwa xidhan sidii idinkoo iyaga la xidhan iyo kuwa la silciyey sidii idinkoo isku jir ah guurka ha la wada maamuuso oo sariirtuna yaynaan nijaasoobin maxaa yeelay qaniisiinta iyo dhillayaduba ilaah waa xukumi doonaa dabeecaddiinnu ha ahaato mid aan lacag jeclayn oo waxaad haysataan raalli ku ahaada waayo isaga qudhiisu wuxuu yidhi sinnaba kuu dayn maayo oo sinnaba kuu dayrin maayo sidaas daraaddeed innagoo ku kalsoon waxaynu nidhaahnaa rabbigu waa kaalmeeyahayga oo anigu cabsan maayo bal maxaa dad igu samayn doonaa waa in hoggaamiyeyaasha daacad loo ahaado xusuusta hoggaamiyeyaashiinna idin sheegay hadalka ilaah oo ka fiirsada waxa ka yimaada asluubtoodii oo iimaankoodii ku dayda ciise masiix waa isku mid shalay iyo maanta iyo weligiiba waxbaridda kala duwan oo qallaadu yay idinla tegin waayo waa wanaagsan tahay in qalbigu nimco ku taagnaado ee uusan ku taagnaan cunto kan kuwa ku macaamilooday aanay ku faa'idin waxaynu leennahay meel allabari oo kuwa taambuugga ka adeega aanay amar u lahayn inay wax ka cunaan waayo neefafka dhiiggooda wadaadka sare keeno meesha quduuska ah dembiga aawadiis jirarhkooda waxaa lagu gubaa xerada dibaddeeda sidaas daraaddeed ciisena si uu dadka quduus ugaga dhigo dhiiggiisa wuxuu ku xanuunsaday irridda dibaddeeda haddaba aynu isaga ugu tagno xerada dibaddeeda innagoo qaadayna caydii la caayay isaga waayo innagu halkan kuma lihin magaalo sii raagaysa laakiin waxaynu doondoonaynaa tan iman doonta haddaba xaggiisa aynu had iyo goor ilaah ugu bixinno allabariga ammaanta kaas waxa weeye dibnaha magiciisa qirta midhahooda laakiinse inaad wax wanaagsan fashaan oo wax wada wadaagtaan ha iloobina waayo allabaryada caynkaas ah ilaah aad buu ugu farxaa hoggaamiyeyaashiinna addeeca oo ka dambeeya waayo iyagu waxay ilaaliyaan naftiinna sidii iyagoo jawaab ka bixin doona taas farxad ha ku sameeyeen oo yaanay qulubsanaan waayo taasu waxba idin tari mayso farriin iyo duco noo soo duceeya waayo waxaannu hubnaa inaannu leennahay niyo wanaagsan annagoo doonayna inaannu wax kasta si quman ugu soconno oo aad baan idinka baryayaa inaad tan samaysaan in dhaqso laygu soo kiin celiyo haddaba ilaaha nabadda oo ka soo celiyey kuwii dhintay rabbigeenna ciise oo ah adrijirka weyn ee idaha oo ku soo celiyey dhiigga ahdiga weligiis ah kaamil ha idinkaga dhigo wax kasta oo wanaagsan si aad u samaysaan doonistiisa oo waxa isaga ka farxiya ha inooga dhex shaqeeyo ciise masiix kan ammaanta leh weligiis iyo weligiis aamiin walaalayaalow waxaan idinka baryayaa inaad u dulqaadataan hadalka waanada ah waayo waxaan idiin soo qoray dhowr eray ogaada in walaalkan timoteyos la sii daayey kan hadduu dhaqso u yimaado aannu idin soo wada arki doonno igu salaama kuwa idin hoggaamiya oo dhan iyo quduusiinta oo dhan kuwa itaaliya ka yimaadaa way idiin soo salaamayaan nimco ha idinla jirto kulligiin aamiin